Ardeolobad, Nicole Giroux dhintay Jaamacadda Mount Mercy ee Cedar Rapids ayuu dhintay COVID-19 kadib markii uu la dagaalamay cudurka tobabaad. xogtii gobolka ayaa muujinaysa in lix kun afar iyo afar boqol iyo kow iowans ay u dhinteen covid-19 boqolkiiba lixdan iyo shan dadka reer iowa ee jira toban iyo shan iyo ka weyn ayaa si buuxda loo tallaalay daryeelka caafimaadka floyd valley lawrence wuxuu ku rabaa dhammaan shaqaalaheedu inay helaan tallaalka covid-19 ugu horeyn sanadkiin soo socota wakiil ka socda isbitaalka ayaa sheegtay in ka dhafitaanka caafimaadka oo diinta la qiimayn doona hadba xaaladda dadkiisa caafimaadka degmada Zealand ayaa bayaan ku soo saartay baraha bulshada oo ku saabsan tallaalada xoojinta covid-19 waxay sheegaysaa in aan laga tulaalin dadka konton iyo lix iyo ka weyn leh nidaamyada difaaca caadiga ah jimcihii guudii f d a ayaa codeeyay inay ku tilaayaan daryeelayaashood dadkaas laakiin f d a iyo c d c ayaa weli u baahan inay ogolaadaan ayu waxay tijaabinaysay barnaamij cusub oo laga caawinayo qoymaheedu iyo dadkii laga tirada badan yahay inay iibsadaan guryaha barnaamijka kaalmada amaamaha wuxuu hoos u dhigi doonaa lacag bixinada iyo kharashada xidhitaanka barnaamijka tijaabada bixinta lacag la-aanta ee dadka laga tirada badan ayaa qayb ah u maalgelin ballaaran oo gobolka oo dhan laga sameeyo gargarka guryaha qiyaastii hal milyan oo dollar ayaa barnaamijkii lagu guddooneysay miisaaniyada gargarka covid nineteen federaalka maamulka maaliyadda ee iowa ayaa iskashi lix ilaa afar boqol oo deyn bixiye codsayaasha waxay la shaqayn doonaan deyn bixiyada tooska ah si lacagta loo qaybiyo